dagaallo ayaa maanta mar kale la sheegay inay ka dhaceen deegaanada u dhow xuduudda soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhexeeya deegaanada feerfeer iyo shiilaabo ee gobolka qorraxay ee gudaha etoobiya kuna beegan inta u dhexaysa degmooyinka guriceel ee gobolka galguduud iyo matabaan oo gobolka hiiraan ah dagaalada maanta ayaa ka kala dhacay deegaano miyi ah oo hoos yimaada degmada shiilaabo ee gobolka qorraxay tiro aan rasmi ahayn oo aan la xaqiijin ayaa dhimashada dagaalkii maanta gaadhsiinaysa ilaa iyo sagaal iyo toban qof oo shan ka mid ihi ay ku dhinteen dagaal ka dhacay tuulada abaaley oo labaatan kilomitir gudaha xadka soomaaliya iyo etoobiya ee gobolka hiiraan ku taala waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay cabdi sheekh doon cabdi oo ka tirsan odayaasha deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee ku dhow galguduud waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu dagaalku ka dhacay maanta waa xadka etoobiya oo shilaaba laga xukumay waa meel reermiyigu ay degaan oo aan tuulo ahayn meel la yidhaahdo burgeelle qalax daanyeerey maxaanku idhaha mitiro aaggaas inta ka dhaxaysa weeyaan adeeg wa waa gartay wax khasaaraha oo laydiin sheegay ama dhaawacyo ah oo dhinaca soomaaliya loo soo gudbiyey ood aragteen wararka na soo gaaraya oo ama shilaaba naga soo gaaraya ama maxaanku idhaha ii sheeg meesha meeshaas xadka lana naga soo gaarayaahi waxay dhaheen annaga wararka aan helnay ilaa afar iyo toban qof waan maqalna wa wa waa gartay maxay yihiin waxa dhabta ee dagaaladan ay salka ku hayaan waxa dhabta ah ee xaqiiqada ah oo dagaaladanu ay salka ku hayaan waxa weeye cabdifaad ayay salka ku haysaa arrintaan cabdifaad wax la yidhahdo ay salka ku haysaa ma garat waa gartay haddaan halkaa kala cadayno ma waxa laysku haystaa dhulbeereed ma waxa laysku haystaa xoolo meelaha lagu dirirayo waa meelo sidee ah ma beera ma dhul hawd ahba ma dhul daaqsin oo xooluhu ay daaqaanba bal sawire naga sii adeer beera la iskuma haysto ceel la iskuma haysto dadkaanu waa reer hebel waa reer hebel dalkan ma lahan waan ka kicinaynaa xadka waan ka bixinaynaa yacni mataqaanaa waxa dadkan lagu laynhayo lagu xasuuqahayo naagaha lagu laynhayo ilmaha xataa dusha lagu lagu fido waa lala baxayaa markaasaa la gowracahayaa ariga waa la iska kaxaysanayaa markaasaa la qalqalanhayaa geela waa la faylajarhayaa wixii la qalan karana waa la qalanhayaa waxa sidaasa waxaa laga wadaa yacni mataqaanaa dad qabiiliyaad ayay arrintaasu salka ku haysaa markasidaas weeye dagaalkan marka waxaad waxaad ula jeedaa arrintan cadiifad qabiilba aana qabiil iyo cadiifad qabiil oo dadka deegaanka dhex marta bay ka bilaabatay saas weeye saas weeye laakiin dad lasoo weeraray oo yani nimankas wax soo weerarayana waa niman shaar dawla owan tilinka shanaad nimanka la dhaho isheeg miyuu boolis v o edu ma xaqiijin karto in ciidamada ethoobiya ee booliska ay dagaalkaas si toosa lagu leeyihiin inkastoo dadka deegaanka oo iyo dad badanoo la hadalnay ay sidaada oo kale sheegayaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah wax waan waano oo ka dhex socda labada dhinac oo dagaalada lagu joojinayo ama dhinaca ethoobiya ha ka socdaan ama dhinaca soomaaliya ee xuduudda ha ka socdaan ead ead ka warqabtaan ma jiraan adeer waxaana loo sheegay labada dawla dawladda soomaaliya iyo dawladda etoobiya inay arrintaas waanwaan ka wadaan oo labada ra-iisul wasaare ay ka wada hadleen oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay oo gumaro toorahu uu ka hadlay arrintaas labada dawla waanwaan inay ka wadaan waana loo sheegay balse waanwaantii ka hor ayaa dadkii la dhameeyey maatada ahaa oo la xasuuqay xoolihii la dhameeyey dadkii la barakiciyey meel maxaan ku idhaha ii sheegsayey mana soo gaarahayaan yani mataqaanaa waan waan way jirtaa waa la sheegaya laakiin wax dhaqan ka soo gaari mahayaan waxaa jiray dowladda soomaaliya maray ka hadlaysay dagaaladan waxay sheegtay in dad ka badan konton qof ay ku dhinteen oo maaragtay dagaalada ay ku nafwaayeen adinku waxaad joogtiin deegaanka dadka xogta haya ee labada dhinaa waxa ka dhinta arki kara ama ogaan karaa tihiin tirada guud ee dagaaladan markii ay bilowdeen ilaa iyo hadda inta ku dhimatay misaad ku qiyaasaysaan adeer dalkaen dal baaxad weyn weeye dadku dad maxaan ku idhaha iisheeg baaxad weyn weeye hal meelahoo laga warqabi karaa weeya tahay dadkaas markii ilaa saddex maalmood warbixin la kala qaadanhayay boqol iyo toddobaatan iyo wanaag zaada ayaa lasoo sheegay waa inta la arkay in aan la araguna way jira wax arki karaahi way yaryihiin wax arki kara wey dadka dadka hadeer la tawsan yahay oo inay nolosha ku wateen iyo inay dileen oo qarsoon yihiin aan la kala oqoon ilaa sideetan qof kama yara balse hadeer inta xaqiiqaysan boqol iyo toddobaatan iyo wamaa weeye ma garat
cabdi sheekh doon cabdi oo ah ka mid a odayaasha dhaqanka ee deegaanka dagaaladu ka dhacayaan ee gobolka galguduud u dhowey xadka etoobiya oo u warramayay maxamed colaad xasan waxaad kala socoteenna waa v o a